الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن الله سبحانه وتعالى أو ما وشي كتاب في سمنزل كأمحكم كأه inay mamnuuc tahay oy xaaraan tahay oy ninka islaamkaa ka mamnuuc tahay sawjadiisa xaa'idada inuu jamaaco iyo inay iyadu isu makanido o isu ogolaataa inay mamnuuc tahay jamaaca awadii waxaan soo haynay mowduucii ahaa dimaa amase dhiigaga dumarka ka yimaada oo u qaybsama dhiigga xaydka nifaaska oo dhiigga dhalmada ah iyo dhiigga istaxaadada la yidhaah waxaan kusoo guda jirnay axkaamtii xaydka wax ka mida inaan daraasayno iyo waxyaalaha xaydkasta oo ani inantu markay ku jirto ka mamnuuca ah waxaan halkaan kasii gelaynaa waan kasii wadaynaa arrimihii ka mamnuuca ay wax ka mid ah waxaa ka mamnuuca inanta muslimada oo xaa-idada in la jameeco aayadda qur-aanka hadda akrinay oon horeyna u akrinay ayaa waxay ku caddahay haween xaa-idaha in la jameeco inay mamnuuc tahay muraadka maxiidada looga muraadayaa waxa weeye zamanka xaydka uu inanta hayo iyo makaanka xaydku ka soconayo farjiga ah ayaa ka mamnuuca ninka muslimkaa inuu sawjada jameeco zamanka uu xaydku hayo in la jameeco waa ka mamnuuc maxalka dhiigu ka soconayo oo farjiga ahna in haweenta looga taga waa ka mamnuuc rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi xadiid saxiixa ku sugan oo saxiixa muslim weeyaane isnacuu kulla shayin ila nikaax sanceeya shay walba ilaa nikaaxa mooyaane ayuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh macnuu waxa weeye jameeca mooyaane inta kala sameeya maxaa yeelay jameeca waa mamnuuc muslimiintu waxay ku kulmeen haween xaa'idaha in farjiga laga jameecaa inay xaaraam tahay xalaal uma ahan axadkii allah iyo maalinta aakhirada rumeeyey munkarka isaga inuu gacmaha la galo oo kitaabka alleh iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ay manciyeen muslimiintuna ay ku kulmeen arrinkaas inuu yahay arrin aan la ogolayn axadkii arrinkaa lugaha la gala oo sameeya inuu haween xaa'idaa jameeco iyo haweentii ayadu ogolaata waa axad allah iyo rasuulkiisa la dhinactamo oo la dagaalamay dariiqii muslimiintu mareen dariiq aan ahaynna maray muslimiintu waxay isla ogolaadeen axadkii haween xaa'idaa inuu jameeco xallisha in la xakumayo kufrigiisa sidaasna imaamu nawowi ayaa ku soo naqliyey kitaabkiisa majmuuca sharxulmuhadab allah subxaanahu wa tacaalaa mahad ayaa u sugan waxuu u baneeyey dadka muslimiinta ah inay shahwadooda ku jebiyaan wixii jamaac ka sokeeya oo ninka muslimka iyo sawjada muslimadda oo isqaba waa issumli karaan way wada jiifsan karaan qof walbaa qofka kale wuu ku istimtaaci karaa farjiga mooyee jirka intiisa kale wixii istimtaac hore loogu ogolaa waa loo ogol yahay waxayna culimmadu aada u jeclaadeen sida adilada gabal laga garanayo in inantu ay mala hoos ka xirato oo ay farjigeeda qarido ee markaa ka gadaal ninka oo ku istimtaaco waayo caa-isha waxay tidhi nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam ya'murunii fa agtasilu fa yubaashirunii wa anaa xaa'id wuxuu amri jiray inaan dhar xirto markaas ka gadaal ayuu jirkayga la baashiri jiray anigoo xaa'ida ah dharka waxay ka xihanaysaa hoos iyo maxalka farjiga ku beegan jirka intiisa kalena way bannaan tahay marka sidaas ayaa la oggolaa ayay leedahay caaisha radiallahu canha marka rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala sharcigana ha la ilaaliyo waxa aan diintu oggolayn oo dhanna ha laga tanasulo si liibaan loo gaaro haddaba waxaa mamnuuca gabar muslimada oo xaa-idaa in jameec loogu tago waa arrin xaaraam ah oo aan la ogolaan marnaba lana ogolaan doonin ninkii arrinkaas sameeyaana alle agtiisa cadaab weyn iyo ciriiri badan ayuu ku leeyahay waxaa kaloo xaaraam ah inanta xaa-idada xukunka kale uu yahay in la furo sawjka waxaa ka xaaraam ah inuu haweenta xaa-idadaa dalaago xaaladda ay xayd ka qabto waayo rabbi wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala يا أيها النبي إذا dلqتم النساء فdلقوهنa لعdتiهiنa war nabigan oo kala ow dumarka waxaad ku hadaad dalaaqaysaan waxaad ku dalaaqdaan ciddadooda macnaha waxaa loola jeedaa ciddadii macluumkahay mar ay qaabilaysa fura oo muraadka laga wadaa waxa weeye haweenta yaan la dalaaqin ayadoo uur la mooyaane ama ayadoo dhiig ka daahir noqotay oo aan daahirkaa lagu jameecin labadaas waqti mooyee waqti kale yaan la furin inay daahir tahay oo ay dhiig ka daahir noqotay oo aan lagu jameecin ama ma ahan ay ilma caloosha ku sido labadaas yood ayaa lagu furin labadaas waqti ayaa la furin si kale in la sameeya lama ogola haweenta xaa'idada dalaaqeedu xaaraam weeye waxaana noo caddeeyey dalaa-isha faraha badan ee soo aroortay aayadda aan soo qaadanay ayaa laga gartay bukhaari iyo muslimna waxaa ku sugan cabdullaahi bin cumar inuu dalaaqay sawjadiisii ayadoo xaa'ido ah cumar ninka la yidhaha arrinkaa wuxuu u sheegay nebiga sala allahu calayh wasalam rasuulku waa ka carooday sala allahu calayh wasalam waxuuna rasuulku yidhi far oo u sheeg ha ceshada sawjadiisa lama oggola haween xaa'ido ah in la dalaaqo eeg markay daahir noqoto ka gadaal hadduu rabo ha haysto hadduusan rabinna ha iska dalaaqo ayadoo daahir ah uusan duriga asagaa ku jameecin ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam taasu waa ciddadii rabbi amray dumarka in lagu dalaaqo macnahaas aan akrinay xadiid tusinaya ayaa ku sugan bukhaari iyo muslim ninku hadduu sawjadiisa iyadoo xaa'idaa dalaaqo waa aafim waana ku dembaabayaa waxaa dushiisa ahaaday inuu rabbigii u toobo keeno waxaa kaloo laga doonayaa sawjada inuu soo ceshado ee uu ceshado yacnii ceshi wanaagsan markaa ka gadaalna ou dalaaqo hadduusan haysanin dalaaq waafaqsan sharciga oo amarka alleh iyo kan rasuulka waafaqsan waa inuu yacni markuu ceshado ka gadaal u haysto ilaa ay ka daahir noqoto xaydkaa markaa ka gadaal ay xayd kala haysho xaydkaas kalena ay ka daahir noqoto hadduu doono ha haysto hadduu doonana ha dalaaqo intuusan ku jameecin daahiriga duuriga labaad oy guda gashay sidaas ayaa la doonayaa wa rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaalaa xaqana si dhabaha loo ilaaliyo arrinka noocaasa waa mamnuuc ee yaan la fulinin haddaba ninka xaaraan bay ka tahay sawjadiisa ayadoo xaa'idaa inuu dalaaqo hadduu dalaaqa ha ceshado markuu ceshado ka gadaal dhiiggaa markay ka daahir noqoto oo ay uu dhiig kale ku dhacay ka daahir noqoto isaga oon taabanin oo aan jameec ugu tegin ayaa la doonayaa inuu furo halkaa waxaa laga istifnoonayaa masaa'il dhowr ah saddex masalo weeyaan oo haweenta ay bannaantay ayaa jirta ayadoo xayd qabta in la furo masalada koowaad waxa weeye hadduu ninku haweenta dalaaqo isagoon la qaali noqon oo aan jirkeeda taaban oo aan jamaac ugu tegin dhibaata kuma sugna dalaaqa waqtigaas haweenta oo xaa'idaa in la dalaaqo waqtigaa wax dhibaato la yidhaah kuma sugna maxaa yeelay cidda dusheeda ma ahaanayso wax ciddaa oo dusheeda ahaanaysa ayaan la arkin fadalliquuhunna liciddatihinna markuu rabbi leeyahay waa markay haweentii ciddo tirsanayso marka ninkii isagoon haweenta jameec ugu tegin oon asaga iyo iyadu istaabanin haddii marka loo mahriyo ka gadaal uu furayo inuu furo ayaa u bannaan ayadoo qabta dhiigga xaydka la yidhaah masalada labaad waxa weeye haweentu ayadoo uur leh oo dhiigga xaydku ka soconayo in la furo ayaa bannaan sidaan horaba u soo ogaanay ilaa waxa weeyaan waxay ku ciddo tirsanaysaa inay ilmaha dejido oo ilmaha ay caloosheeda ka soo baxaan marka waqtigaa waa la furi karaa haweenta bacdamaa ay ka daah yani ay ilma caloosha ku sido xayd baa qabta eh masalada saddexaad waxa weeye dalaaqu hadduu yahay ciwad oo haweentu ay dalbatay in la furo xoolana ay bixiso waxaa u bannaan inuu ninku furo ayadoo xaa'ida ah waxaana u daliila inanta la yidhaahdo yani ninka le haabit ibnu qays inanta uu qabay nabiga ayay u timid sala allahu calayhi wasalam waxayna ku tidhi rasuulkii allow anugu ninka kan ku ceebayn maayo akhlaaq xumo iyo diin la-aan laakiin waxaan kahanayaa kufri islaamka dhexdiisa ahaaday sidaa darteed waxaan doonayaa rasuulkii allow inuu ninka kan iska kay furo aniguma aan doonaye oo lama noolaan karo haddaba inanta uu haabit ibnu qays qabay rasuulka markay u timi sala allahu calayhi wasalam waxay rasuulka u sheegtay inaysan dabeecad xumo iyo diin la-aan ku nacayn ninka kan laakiin akhlaaqdii kufriga lagu hayo akhlaaqdii kufriga markay leedaha waxa weeyaan ayada ayaa waxay nacaysaa dabeecadii kufriga inay ku dhaqantoon oo waxay leedahay ninku waa fiican yahay xagga diinta iyo dabeecadaba laakiin anigaa kaanaya lamana noolaan karo rabbi haddaanan ka cabsanaynaa wejiga ayaan anruuf uga tufin lahaa rasuulku waxau yidhi sala allahu calayh wasalam aturadiina calayhi xadiiqatuhu beertiisii ma u celinaysaa oo maharka kuu siiyey waxay tidhi waan yeelayaa ee hallay furo lama noolaan kara ninka kane rasuulku waxau yidhi sala allahu calayh wasalam warniyuu taabid la yidhaah aqbil ilxadiiqa wa dalliqhaa tadliiqa beertaada qaado oo inanta dalaaq hal dalqad ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam rasuulku ma su'aalin inantaas ayada ah inay xaa'ido ahayd iyo inay daahir ahayd halkaa waxaa laga gartay haweentu hadday nafteeda furanayso oo ay doonayso inay xoolo iska bixido sidaa lagu furo calaa ayi xaali kaana waa la furin ama uur ha lahaato ama xayd ha qabto ama yaan intaasoo dhan mujirin xadiidka bukhaari ayaa qoray haddaba taa waxaa laga gartay bacdamaa noloshii ay halis noqotay inantiina ay quluc doonayso waayo masalada quluc baa la yidhaah oo inantii iyadu su-aalatay inay xoola iska bixido laga furo ninka kan waa la furi karayaa ayadoo xataa xayd qabta saddexda masaloon sheegnay waxaa bannaan dumarka in la dalaaqo ayagoo xayd qaba laakiin si kale haween xaa'idaha in loo dalaaqa ma bannaana haddii la dalaaqase dalaaqay waa ansixin sida ay culimmadu yidhaahdeen in badan inkastoo ay masaladu tahay masale aad laysugu hayo marka waxaa laga doonaa nimanka muslimiinta ah in aysan ku degdegin furiinka ay haweenka furayaan wakhtiga ay xaydka qabaan maantana mushkiladda taagan waxaa ka mid a fariinkuba waxu noqday wax iska sahlan waayo dumarka ayay dadku fudayd ku qaateen fudaydna way isaga fureen waxaana batay in haweenka lagu cayaaro rabbigiinka baqa oo furiinka yareeya oo guryihiinna wanaajiya oo diinta wanaag ku dhaqa waxaa kaloo bannaan waxa weeye haweenta oo xaa'ido ah in la mahrayaa way bannaan tahay wax daliila oo diidayaana ma jiraan bacdamaa aan daliil diidaya la arkin waa bannaan tahay haweenta oo xaa'ido ah in ninkeeda lagu ninka la siinaya lagu mahriyo welibana loo gurigeeyo laakiin ma bannaano inuu jameeco haddii laga aamin yahay jameeceeduusan dhibaato la imaanayn waa loo gurigeyn karaa laakiin haddii uu jameec dhacayo laga baqanayo muskula inay timaado inaan loo gurigeyn ayaa wanaagsan laakiin mas'alada asalkeedu waa bannaan yahay oo inanta waa la mahrin karaa ayadoo dhiigga xaydka qabta waana la gurigeyn karaa laakiin waxaa ninka waajibku ah inuusan jameec ugu tegin ayadana waxaa laasimku ah inaysan ninka isu ogolaan bacdamaa ay xayd qabto sharcigu sidaa ayuuna amrayaa marka nusuusta ha la ilaaliyo rabbina ha laga boqo sideed ahaanna dhiigga xaydka markay inantu qabto waxaa laga doonayaa nimanka muslimiinta ah inay aada u dulqaataan waayo islaanta marka dhiigga xaydku ka soconayo waxaa aad u yaraanaya dulqaadkeeda waxaa isbedelaya camalkeeda waxaa isbedelaya dabcigeeda iyo akhlaaqdeedu idilba waxaana aad iyo aad u kacaya dhiiggeeda in lagu qayliyo in la dhigo in hadallo xun lagu yidhaahdo ma habboona welidaa sidaa darteed muslimiintu waxay yidhaahdeen dumarku way jiran yihiin maalinta ay qaangaaraan laga bilaabo wixii ka dambeeya waayo mar way jiran tahay oo dhiigga xaydka ayay qabtaa mar way jiran tahay oo ilmo ayay walla codatoy caloosha ku wadaa mar way jiran tahay oo ilmihii ayay nuujinaysaa oo dhibayo oo ku qaylinaya mar way jiran tahay oo jiko ayay ku jirtaa oo dab ayay ku gubanaysaa haddaba sidaa darteed dumarku mas-uuliyad badan oo suuqyada looga baahan yahay saas ayaa looga dejiyo ma xamili karaan marka nimanka waxaa la doonayaa inay dulqaataan ogaadaanna inay imtixaanan yihiin haweenku waxaana marka aada loo doonayaa inanta muslimadaahuna ayaduna inay isdejiyo oo markay aragto dabcigeedu inuu bedelan yahay amay kulushahay ay isku daydo inay waxyaalo wanaagsan ku dhaqaaqdo amay digriga alla badiso si rabbi u ilaaliyo subxaanahu wa tacaala xukunka kale wuxuu yahay oo ka ratimaya xaydka haweenta waxyaalaha ay ku ciddo tirsataa waa xaydka macnaha ciddada haweenta ciddo tirsigeeda waxaa loo ictibaarayaa xaydka oo macnuhu waxa weeye ninku hadduu dalaaqo sawjadiisa markuu jameeca ka gadaa oo uu la qaali noqdo waxaa inanta dusheeda ku waajibaya saddex xayd inay ka mayrato oo kaamil ah hadday ka mid tahay dumarka xaydka yacni xaydka leh oysan ilma caloosha ku sidin waayo rabbi wuxuu yidhi wاlmudallaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quruud haweenkii la dalaaqay waxay sugayaan oy nufuustooda ka ilaalinayaan guurka iyo wax kale saddex ayd ilaa ay ka daahir noqonayaan hadday uur leedahana ciddadeedu waa inay ilmaha dhasho wa uulaatulaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna weeye ama ha laga dhinto ama ha la furo haween uurle ayadoon ilmaha dhalin ciddadeedu ma dhammaanayso amaa midda ayadu aan uurka lahayn ee xayd u saaxiiba haddii la furo waxay ciddadeedu ku dhammaanaysaa saddex jeer inay dhiig ka mayrato waa uu ku dhacayaa way ka daahir noqotay mar kaleu ku dhacay way ka daahir noqotay mar saddexaad buu ku dhacay way ka daahir noqotay markaas ayay ciddadii ugu dhammaato weeye macnuhu waa markay tahay haweenta aan laga dhiman ee la furay ama midda laga dhintay oo ilma caloosha ku wadin afar bilood iyo toban habeen ayay ku ciddo tirsanaysaa sida adiladu caddeeyeen dumarka ayagu aan xaydka lahayn sida gabdhaha yaryar oo aan weliba xayd ku bilaaban amase sida dumarka ka quusta xaydka oo uga quustay dhallin oo gaboobay ama camaliyo lagu sameeyo riximka laga soo jirid gooyey oo dhibaatadaasu ku dhacday ciddadoodu waa saddex bilood oo rabbi wuxuu yidhi wallaa'i ya-isna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhunna alaaatu ashhurin wallaa'i lam yaxid wuxuu allah yidhi kuwa xaydka ka quustay haweenkiina ka mid ah ama laga shekiyaba inay xaylaan oon lagu haynin ciddadoodu waa saddex bilood iyo dumarka aan xaylinba waayo waxaa jirta dumar aan dhiiggiiba ka imaanin oo dhiiggii ka go-ay ama gabow ayuu uga go-ay ama dhallinyaranimo weli kama imaanin ama cudurbuu uga go-o camaliya lagu sameeyey ama sideedoo dhanba laguma hayo waxaa inantaasu ku ciddo tirsanaysaa marka la furo saddex bilood sidaas ayuu rabbi caddeeyey subxaanahu wa tacaala haweenta haddii dalaaq ku dhaco marka la caqada ka gadaal oo la mahriyo welina aan la jamiicin lalama qaali noqonin xayd iyo wax kale midna ku ciddo tirsan maydo oo rabbi qur-aanka wuxuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum almu'minaati uma dallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhun famaa lakum calayhinna min ciddatin tactaduunaha war dadka allah iyo aayaadkiisa iyo nebigaba rumeeyayow haddaad guursataan gabdhaha mu'minaadka oo markaa ka gadaal dalaaqdaan adinkoon jamiicin oo aan la kulmin haweenkaa dushooda idinkuguma sugna inay idinka idiin ciddo tirsadaan oo cidda laguma lahan wax ciddo la yidhaah laguma lahan dumarkaas ayuu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala xukunka kale xaydka ku sugana waxa weeye in la ogaado inanta riximkeedu inuu beri ka yahay waxa la yidhaha uurka oyse ilma caloosha ku sidin waayo haweenta haddii la furo ama laga dhintaba waxaa la doonayaa in la ogaado inaysan ilma caloosha ku sidin sidaa darteed hadduu qof nin dhinto ee haweentiisa uu ka dhinto haweentuna ay yani aysan ilma caloosha ku sidin waxaa lagu garan karayaa in ay dhowr jeer xaysho mihaalan afar bilood iyo toban habeen ay joogto waa haddii laga dhintay maxaa yeelay hadday ilma caloosha ku sido ilmuhu dhaxalkay wax ku yeelan oo waxyaalo badan baa meesha ka ratimaya sidaa darteed waa in la hubsadaa inaan inanta caloosheeda ilma ku jirin waxyaalaha lagu ogaan karana waxaa ka mid ah yani haddii laga dhintay afar bilood iyo toban habeen inay joogtoon wax ku soo bixin haddii la furana saddex yani jeer oo isku xigta inay xayshay oo la ogaaday inaan wax ilma la yidhaah soo bixin arrinkaas ayaa la doonayaa in la kontaroolo waxa kanna waxaa la doonayaa in la ilaaliyo oo si dhaba loogu dhaqmo xaydku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha waajibka farducaynkaa ku ah gabdhaha muslimaadka inay bartaan haween alla haweentii aan garanayn hadday nin leedahay ninkeeda waxaa waajib ku ah inuu baro ama dad bara uu u keeno midaan weli nin yeelanna dadka ka mas-uulka ayay waajib ku tahay inay baraan waana inay dalabtaa inantu siday mawduuca kan ku ogaato inay ka xishootoy tiraa ma baran karo waxa kanna ma dhegaysan karaan uma banaana maxaa yeelay waa mawduuc la ogyahay dumarku inay qabaan waana wax rabbi ugu talagalay xigmada alle ayaana keentay uma banaana gabdhaha muslimaadka inay indhaha ka laabtaan siday dhiigaga ku baran lahaayeen waayo caaisha waxay tidhi rabbi haw naxariiso naagaha reer ansaareed haweenka ayagaa ugu fiican waayo waxay sameeyaan bay tidhi yani kama reebo waxaa la yidhaha sariirta iyo xishoodka inay wax walbo wanaagsan ogaadaan ma ka reebin sariirtu weligood ayay tidhi sidaas marka dumarkaas allaha u naxariisto allaha barakeeyo allaha wanaajiyo sidaas ayay tihi caaisha radia allahu canha marka gabadha muslimadda ee sharafta iyo qiimaha leh waxaa lagu yaqaanaa waxyaalaha waajibka ku ah ayadu inay barato dumarka waxaad arkaysaa maanta jira in badan oo ka mid ah ilaa in alla u naxariistay maahane masaajidka kan indhaha way ka laabtaan mana bartaan mana ogaan rabaan waxyaala sharcigu ka xarimana way ku tillaabsanayaan oo diintu ogolayn war haddaba ilaahay ka cabsada oo bal dadaalo diinta ilaaliya xukunka kale halka ka ratimayaa wuxuu yahay wujuubul qusl qubays inuu waajibayo haweenta xaa'idada dusheeda waxaa ku waajibaya haddii dhiiggii ka go'o inay mayrato oy badankeedoo dhan biyo ku camimto waxaana u daliil ah nabiga sala allahu calayh wasalam hadalkii uu ku yidhi faadima binti abi xubays axaadiida xaydka ku soo aroortay markaad akhrisid kulligeed oo idin ilaa wax yar mooyaane dumar baa warinaya oo nabiga waraysanaya oo u imaanaya oo weliba gobolko ay nabiga la niqaashayaan sala allahu calayh wasalam oy masaajidka gabal ku soo celcelinayaan arrin noocaasa ayaa jirta sidaa darteed rabbigiinka baqda oo barta dhiigga xaydka sida laga yeelo faadima nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam faidaa aqbalat ilxayda fadaci salaa waidaa adbara fakhtasilii wasalli xaydku markuu ku soo qaabilo kugu bilowdo ka tag salaada marka uu kaa dhammaadana ina yahay mayro oo salaada rabbi duko xadiidka isagaa bukhaari baa soo saaray waajib midka ugu yaraanta badan oo laga rabo haweentu inay ku mayrato waa inay jirhkeeda ku camimto biyahoo idil xataa tinta hoosteeda waana inay si wanaagsan jirhka biyaha u kala gaarsiido sida loo mayrto waxaa ugu wanaag badan asmaa binta shakal inanta la yidhaah habkay nabiga u weydiidow ugu jawaabay sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu ku yidhi adinka midiin ha qaadato biyo adinka midiin ha qaadato biyo ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam iyo geedka gob la yidhaah ama saabuun ha ku dahaaro qaadato dahaarada ha wanaajido oo si fiican ha isu nadiifido macnaha si wanaagsan horta kolka hore ha u isanjooto istajadeeda ha u wanaajido tuma tusabu calaa ra'siha markaa ka gadaal madaxa biyaha ha ku shubto fatadluku dalkan shadiida aad ha u marmariso marmarin daran xataa tabluqa shu-uuna ra'siha madaxeeda jiridiisa ilaa ay ka gaarsiinaysa biyaha markaa ka gadaal biyaha ku sii shubto madaxa waxaana la doonayaa inantu inay qaadato nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam firsatan mumasaka qidco yar oo suuf ah ama maro ah ee la carfiyey waana inay ku nadiifidaan maxalka dhiiggu ka yimid asma waxay ku tiri rasuulka inta warka fahmi weyday seen ugu nadiifiya way ku celcelisay ma aysan dhihin masaladan waa ka xishoonaysaa caaishoo meesha fadhiday ayaa waxay tidhi tatabbaciina athara dami dhiigga raadkiisa waa meeshuu ka soo baxaye ee uu soo maraye ayaa wax carfaya lagu dhaqayaa sidaas ayay ku tiro caaisha usii cabayday xadiidka muslim baa soo saaray asmaa binti shakal bal u fiirso habka ay nebiga u waraysatay siduu nabigu ugu sharxay habkau nabigu ay u weydiisay rasuulkii ayay hor timid way hor taagan tahay waxaa la jooga caaisho markaabay mas'aladii si bayaana u weydiiday markaabay ku celcelisay markaabuu ku celceliyey kolkaabay caaisho sii bayaanisay ilaa caaisha masalada garanaysaye halkaa waxaad ka ogaatay dumarka in laga doonayo masalada tan inay bartaan waajib kuma aha haweenta inay tinteeda furfurto hadday suuragal tahay biyuhu inay tinta jiriddeeda gaaraan waxaana u daliila xadiidka ku sugan saxiixu muslim umu salama radia allahu canha waxay tidhi rasuulka ayaan weydiiyey sala allahu calayh wasalam waxaana ku idhi innii imra'atun ashuddu shacra raasii anigu haweenay baan ahay aad baana u xirxiraa tintayda oo waan adkeeyaa afa anquduhu liqusli ljanaaba wa fii riwaayatin lilxaydati waljanaaba tintayda ma u furfuraa markaan janaabada ka mayranayo riwaayad kale waxay tidhi markaan xaydka iyo janaabada ka mayranayo tintayda ma furfuraa nabiga allow rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ha furfurin innamaa yakfiiki an taxfii calaa ra'siki talaata xafayaat waxaa kugu filan inaad madaxaaga saddex jeer biyo lasoo qaaday ku shubtid oo aad ku jejabisid uma tufiidiina calayka almaa'i fatudhirin oo markaa ka gadaal biyo kale isku sii shubtid oo sidaas ayaad ku daahir iyo nadiif noqonaysaa rasuulkii alleh sidaa ayuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam inanta muslimadda ah waxaa loo ogolaaday hadday suuragal tahay inay biyuhu tinta jiriddeeda gaaraan inaysan tinta furfurin laakiin waxaa amar lagu bixiyey inay si wanaagsan u marido ay ku jajabiso waayo haddii la yidhaah inanta tinta ha furfurto waxaa laga yaabaa inay dhib badan kala kulanto oy inantu reer leedahay oy mar walba qubays u baahato iyo wax lamidaba haddaba rabbigiinka cabsada oo diinta ilaaliya haweentu hadday dhiigga xaydka ka daahir noqoto salaada duhurka oo joogta ama casriga waxaa ku waajib ah inay u degdegto qubayska oo markay soo maydata ka gadaal ay salaadii degdeg u dukato dumarka qaarkood haddii dhiiggu ka goho xayd yacni salaada duhur bartankeeda ama casrigoo kale ilaa waqtiga dambe laga gaarayo ma mayrtaan mana u diyaargaroobaan kama gaaro ayay xujo ka dhigtaan rabbigiinka cabsada oo ka fiirsada waxa kan salaada waqtigeedii oo la joogo dhiiggii hadduu kaa go-o waa inaad maydataa waa inaad yani hagaajidaa waana inaad dukataa hadday inantii tahay mid mariido ah oo aan mayran karin oo dhiiggii ka go-ay oo biyuhu dhibayaan waa ay booraysanaysaa bedelkii qubayska markay booraysata ka galaanna salaada ayay dukanaysaa waayo diinta xaraj iyo colays laysagama dhigin ee dadku ayugaan doonaynin marka rabbigiinka baqda oo wanaagga ilaaliya halkaas waxaan uga gudubnay axkaamtii xaydka waxaan jecelahay intaanan ka sii gudbin inaan idiin sheego nuqaad dhowra oy dadku ku kadsoon yihiin haweenta xaa'idada waxaa u bannaan inay cidiyaheeda jarato inay tinteeda shallaysato inay mayrato intay dhiigga xaydka qabto weeye waayo dad badan baa waxay qabaan haweenta xaa'idada inaan loo ogolayn inay tinta iska xiirto inay cidiyaha jarato oo waxaasoo dhan u arkaya wax mamnuuca oo aan suuragelin marka rabbigii ka baqda subxaana wa tacaala waa loo ogoliyay yani tinta inay shallaydo oo waxay leeyihiin yani tinta ma loo ogolaa hadday shallaydo xabad baa ka go-ayso dhib baa imaanaya sheekadaa waa sheeko aan wax ka jirin cidiyaha inay jarataan la ogol yahay cilaan bay saaro kartaa adilo ayaan jirin diidaysa bukhaari ayaa qoraya arrinkaas inuu bannaan yahay muslimiintiina sidaas ayay odhan jireen weligoodna aaminsanaayeen waxaa kaloo u bannaan haweenta dharka yani dhar xaydka u gooniya inay xidhato waayo inanta la yidhaha umusalama rasuulka ayadoo la hurdaysaa dhiiggu ku dhacay waa ay kacday dharkiibay soo xidhatay lagu yiqiin maxayd baa kugu dhacay ayuu yidhi mashkuula kuma sugna ee ila soo seexo waxaa kaloo haweenta xaa'idadaa la garanayaa jirkeedoo dhan inuu daahir yahay dhididkeedu inuu daahir yahay dhiigga ka soconaya bisbaa nijaasa iyo meeshii uu gaaro amaa jirkeeda iyo aratirkeeda iyo dhididkeeda iyo candhuubteeda iyo xibnaheedoo idil waa daahir haddaan nijaaso kale aysan gaarin sheekada ay soomaalidu yidhaahdeen naag xaaidda ayay kuu soo dhowaanina waa sheeko xaaraana oo beena oon wax ka jirin rasuulka go-bay la huwan jireen way la jiifan jireen sidaasayna arrintiisu ahaan jirtay sala allahu calayh wasalam caado shaydaanka laga dhaxlay oo meel daran laga keeno weeye haween xaa'idda ayay kuu soo dhowaanin midda kale caaisha waxay leedahay rasuulka inta caanaha cabo oo dhinac anagu dhammayso meeshaan aan u dhiibi jiray markaan cabo ka gadaal meeshii afkayga aan ka qaado dhareerkaygu ku yiilow ka cabi jira bay leedahay caaisha radiallahu canha adilo saxiixaa ku soo aroortay marka maxaad leedahay arrinkaas qofka maxay la tahay caaisha rasuulku waxau uga dirtay masaajidka qadiifada inay uga soo qaado xayd baan qabaabay tiri rasuulku wuxuu ku yidhi xaydku gacmahaaga kuma yahay sal allahu calayh wasalam caaisha radiallahu canha ayadoo xayd qabtay rasuulka u shanlayday salawaatu ullahi wasalaamu calayh madaxa ayuu ii dhiiban jiro waan u shanlaynayay bay leedahay dusheeda unta ku jiibsado qur-aanka akrinayay jirkeeda ayaa baahira iyo aratirkeeda waxay leedahay inanta la yidhaha sawda anigoo hurdayo xayd qaba marada aan huwanahay ayuu nabigu darafta kale uga dukanayay xayd hadduu gaarana inta iga qaato marada ayuu xaydka ka soo dhaqayay yacni rijaasha way ku adagtahay inay xaydka haweentooda mayraan wa maca daalika inay sawja ka dhigtaanna way doonayaan marka rabbi ka baqda oo wanaagga u diyaargarooba halkaas waxaan uga gudubna xaydka intaanu rabnay inaan ka sheegno wixii dambe faahfaahinaa ha sii raadsadeen banaadka muslimaadka waxaan u soo gudbaynaa dhiigga kale ee loo yaqaan istixaadada iyo axkaamtiisada istixaadada waxaa loola jeedaa in haweenta dhiiggeedu daa'imo ee uu ka go-i diida marnaba ama marna waa go-ayaa marna wuu soconayaa haddaba dhiiggu haddousan go-aynin weligii saxiixulbukhaari waxaa ku sugan nabiga sala allahu calayh wasalam faadima binti abi xubays ayaa u timid waxay ku tiri yaa rasuula allah innii laa atur anigu ma daahir ka badan haddana wuu ku soo laaban waa inanta la yidhaha xamna bintu jaxsh rasuulka ayay u timid waxay ku tiri rasuulkii allow innii istaxaadu xaydatan kabiiratan shadiida aniga xayd fara badan istixaado fara badan baa iga soconaysay dhiig fara badan abu daawuud iyo tirmidi baa soo saaray marka waxaad arkaysaa inuu marna aad u soconayo marna uu dhiiggii inanta marmar go-ayo labadii jeerba nabiga dumarkii inta u yimideen bay warayseen war gabdhahan qiimahooda iyo cajaa'ibtooda iyo diinku dhaqankooda u fiirsada iyo dumarkeenni muslimaadka ay meeshay marayaan rasuulkay inta u tagaan bay su'aalanayaan rasuulkay ishortaagayaan dumarkaa nabigu wuu la kulmayey diinta way u soo doonanayeen xaqiiqadu saas bay ahayd waa marka wanaag la doonayo waxyaalaha aan loo baahnayna waa laga tegey oo yani waxyaalaha aan loo baahnayn waa la sameeyey wixii loo baahnayna waa laga tegey calaa kulli xaal haweenka musta haweenka mustaxaabada ah axwaashoodu waa saddex xaaladda ugu horrayda bal haddaba dhegayso waa in dhiiggii xaydka oo macluum ahay inta maalmood ou hayn jiray intaan istixaadadu ku dhicin kahor intaan istixaadadu ku dhicin kahor waxaa mamnuuc ah waxaa macluum ahaa yani inta ou hayn jiray dhiigga istixaadada macluum bay ahayd waa inay garanaysay manaa waxaa loola jeedaa bil walba intuu hayn jira way taqaanaa intaysa istixaadadu imaan inantaas waxaa loo celinayaa muddadii xaydka ou hayn jiray oo macluumkaah ou horay u hayn jiray misaalka arrinkaas waxa weeye haween baa jirta bil walba toddobada beri ama lixda beri oo ugu horaysa ayaa xaydku hayn jiray kabacdina waa ka go'in jiray haweentii nuucaaseed istixaadaa ku soo diriiday dhiiggii waa iska socday lixdii beri iyo toddobadii beri waa la dhaafay maxaa la samaynayaa bil walba lixda beri oo ugu horrayda waa xayd inta ka soo hartana waa istixaada waa dhiiggii dhabarfuranka iyo dilanka iyo shubanka iyo waxa loo yaqiinay waxaa u daliila xadiidka faatima binta abi xubaysh caaisha waxay tidhi faadima bintu abi xubaysh nabigay u timid waxay ku tihi yaa rasuul allah innii ustaxaab mau fiirso waa gabadhee gabadh oran karta aniga dhiig baa iga soconaya waa lay shubayaa falaa adur mana daahir noqonayo dhiigku iga go'i maayo afa hadaxu salaa salaada maka tegaya xataa gabadha ugu khayr badan gabdhaha ugu diinta badan leh waxay kugu odhanaysaa naag istaxaadaa ka waran oo dhibaata haysato ee xataa ma dhicin karta inay tidhaahdo mustaxaab baan ahay oo dhiiggan baan iga soconaya maxaan qabtaa ma odhan karto afkeedu ma karo ma odhan karta hadday dad xamarka tegtana kaa horaysa u hadli taqaano hadday been sheegtata kaa horaysa u hadli taqaano kaalayo masaladaa caddayso ma samayn karto xishood wuxuu yahay aan la garanin oo aan sharcigu ogolayn ayay la timid kii sharcigu ogolayna way ka tagtay markaasuu nabigu yihi laa ka tegi maysa cibaadada ina daalika cirqun kaasu waa dhiig ka soconaya xidid xidid buu ka yimid walakin daci salaata qadra alayaam allatii kunti taxiidiina fiiha uma iqtasilii wasalli bil walba qadarkii xaydku ku hayn jiray ka tag salaada markaa ka gadaal mayro oo salaada duko ilaa inantatana waxay sheegtay bil walba inta maalmoodou dhiigku hayn jiray inay taqaano laakiin dhiigga istaagi jiray bil walba intii dhiiggu ku hayn jiraad xayd qabtaa inta kalena daahir baata uu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh muslim waxaa ku sugan saxiixiisa umu xabiiba bintu jaxshin ayadana sidaas uu kale rasuulku ku yidhi qadarkii ou xaydku ku hayn jiray nagaw dibadeed mayro salaada duko haweenta mustaxaabada oo arrinkaa garanaysa waxaa dusheeda waajib ku ah qadarkii macluumkaah oo dhiigga xaydku hayn jiray inay ka fadhiisato cibaadada qadarkii markau dhammaado waa inay mayrataa waa inay dukataa dhiigga soconayana waa inaysan u aaba yeelin taasu waa xaaladda koowaad xaaladda labaad haweenta xayd macluuma horey uma lahayn qabla istixaada oo macnaha maalintii ugu horraysa dhiigku ku bilowda oola istaagi diiday dhiiggii waa iska soconayaa laakiin tamyiis bay yeeshay waxay tidhi yani tobankii beri oo ugu horraysa dhiigku waa madooba ama wau adkaa ama waa karayay axkaamtii xaydkaa lagu dureerinaya intaas inta ka soo hartana waa mustaxaaba mitaalku waxa weeye gabar yar oo muslimada ayaa jirtay mitaalan markii ugu horraysa dhiigga xaydka ay aragtay waa daa'imay waa iska socday waxayse tidhi inantii war tobankii beri oo ugu horreeyay bisha dhiiggu madow ahaa inta kale labaatanka ka dambaysana gaduud buu ahaa ama tobanka beri oo ugu horraysa dhiiggu waa adkaa inta ka dambaysana waa jilacsanaa ama tobanka beri oo ugu horraysa dhiiggu waa karayay xaydkana kar baa lagu yaqaan inta kalena karkii xaylka ma lahayn waxaa la leeyahay haddaba intou adkaa iyo intou madoobaa iyo intou karayay xayd weeye inta ka saartana waa istixaada saas ayaa la odhanayaa maxaa yeele dhiigga xaydka calaamooyinka lagu yaqaanay ka mid ta arrintaas waxaa u daliila nabiga hadalkiisii sala allahu alay wasalam faadima bintu abi xubaysh ay ku yidhi in kaana damu lxaydi fa inahu aswadu yucarab hadduu dhiiggaagu dhiig xayda yahay dhiigga xaydka waa madowya madowgaana lagu yaqaanaa ee fa idaa kaana dalik arrinka haddii la helo fa amsiki cani salaa salaada ka har haddii dhiig kala yimaadana fatawada'i wasalli hadduu dhiigku midab kaa yeesho wayse qaado qubayso salaada duko waa dhiig xidid ka soconaye abu daawuud iyo nisaa iyo rijaal kala soo saaray culummadu xadiidka sanadkiisa way isku qabsadeen laakiin dadka ahlucilmiga oo dhan asaga unbay ku camal faleen marka halkaa waxaa ka garata waa inantay dhiigga madamadiisa kala socday waa inaad ogaataa inan walboo muslimaday dhiigga midabyadiisa waxaa ka mida inuu aad u madow yahay haddausan madoobaynna waa inuu aad u gaduudan yahay waa inuu adag yahay midda kale waa inuu yacni kar leeyaho soo karayo afartaas calaamo laba ka mid ahaa laga helaa ama mid ka mida dhiigga marka waxay yahay madow adag ama madow iyo kar ama adayg iyo kar ama gaduud iyo kar inuu aad u adag yahana waa jirtaa mar kastaba taasun baa lagu garan marka inantaas waxay kala socday midabyadii dhiigga way kala oqotay way noo kala sheegtay waan u celinaynaa ta saddexaad waxa weeye xaydkeeda macluun maahan oo maalmo hore ma lahaan jirin mana kala taqaano waa isaga dhex yaacday waxay tihi dhiiggii kulli birax bisha dhan waa wada madoobaa ama waxay tihi maalinna waa madoobyah maalinna waa gaduudan yahay wax aan sameeya ma garanayo waa isaga kala dhex yaacday inantaas ayadaa waxay ku camal falaysaa dumarka sida ay u badan yihiin dhaqankooda lix beri ama toddoba beri ayay bil walba xayd ka dhiganaysaa inta ka soo hartana waa daahir oo daahirnimay ku isticmaalaysaa mithaalka masaladaas waxa weeye haween baa aragtay markii ugu horraysay dhiig aragto ayay waxay aragtay dhiig dhiiggii waa socday dhiiggii midabyadiisii waa isbedeli diideen hal midab buu ku socdaa ama mahane maalinna waa madow maalinna waa gaduud ama mahane waaba isaga dhex yaco midabyada ma kala taqaano midda kale horay dhiiggu uguma dhici jirin oo inta maalmadu hayn jira ma taqaano see la yeelayaa xaydkeeda waxaa lagu qadarayaa lix beri ama toddoba beri waxaa u daliila xadiidkii rasuulka sala allahu caleyh wasalam xamna bintu jaxas ayaa u timid waxay tihi rasuulka allow innii ustaxaadu xaydatan kabiiratan shadiida xayd fara badan badan badan baa la shubayaa maxaad arkaysaa salaada iga macaysa soonka iga macaysa seen yeelaa salaada iyo soonka ma uga tegayaa ancabtu laka lkursi fogri laki lkursi suuf baan kuu sifaynaa ee isticmaal oo qudni ku aadi farjiga fa inahu yudhibu dama dhiigu ka waxay tihi dhiigga kanu aktaru min dalik dhiig suuf lagu celiyo waa ka badan yahay habkay nabiga ula hadlaya u fiirsada xaggay banaadkii aadeen muslimaadka ah rabbi ka baqo bal eegas ula hadlayseenantu waxay tihi kanu mid lagu celin karo suuf ma aha sagaal iyo labaatan magac qof waa loo bixi yaqaan laakiin diinta satarma loo raadi yaqaan allahu akbar waxay tihi kanu ma aha sidaa dhiig la celin kara maaha waxa yihi haddaba inamaa haadaa rajlatun min rakadaati shaydaan waa haraati haraatiyadaadka shaydaanka ka mid a ee fataxayidii sittata ayaam ow sabcati ayaam lix beri ama toddoba beri isxaydsii cilmiga ilaahay isku qadar ikhtiyaar bay u leedahay toddobada iyo lixda dumarku siday ugu badan yihiin hadday toddobada tahana way raacaysaa hadday lixda tahana way raacaysaa cilmiga ilaahay rabbi subxaana wa tacala ayaa garanaya lixda beri iyo toddobada beri markay dhammaato tuma iqtasiri mayro markii aad yani aragtid inaad nadiif noqotay oo aad mayratay toddobadii beri iyo lixdii beri ay dhammaato daahir noqoto isdhaqdana fasalli arbacan wa cishriin ow alaaan wa cishriin saddex iyo labaatan beri cibaadayso haddii aad toddoba beri xaydkaa ka dhigtay toban iyo labaatan iyo afar beri cibaadayso haddaad xaydkaaga lix beri ka dhigtay hameenadooda iyo maalmahooda waa suumi maale soonna arrinkaasu waa kuu gudayaa waana ku kaafinayaa xadiidka axmed abu daawuud tirmidi ayaa saxiix yeelay waxaa axmed laga soo naqliyay inuu saxiix yahay bukhaari wuxuu yihi xadiidku waa xasan culammada gobol baa dhaliil usoo jeeday laakiin sida biyo kama dhibcaanka xadiidka darajada ugu hoosadu imaanaya waa xasan haween alla haweentii garakari weyday dhiigga midabkiisii kala oqon weyday ama kala oqon weyday muddada waxaan jiray garakari weyday haweentaas isku wareertay oo dhinacyada isaga darmeen wax mutaxayiro la yidhah oo culamo wareerisa ma jirtee daliil cadaan ayay haysataa waxa weeyaan bisha kowdeeda hadduu marka hore dhiigu ku bilowday bil walba kowdeeda ilaa lixdeeda ama toddobadeeda xayd baad qabtaa baa la leeyahay inta ka soo hartana waa daahir xaydku marka hore hadduu ku bilowday shan iyo labaatanka bishana bil walba shanta ugu dambayda iyo bisha kale kowdeeda daahir baa taa la leeyahay yacni xayd baad qabtaa inta kalena daahir baa taa la leeyahay sidaas ayaa lagu wadayaa xaaladda inanta marka arrinka noocaasa waa inay muslimi muslimaadku ogaadaan rabbina waa inay ka baqaan oy diintanaba u ilaaliyaan haweenta mustaxaadada dad lagu shabahaya ayaa jira oo ayada shabaha waxaa weeyaan oo ka mid a haween baa waxaa ku dhacay sabab waajibinaya dhiig inuu farjigeeda ka socdo dhiig inuu farjigeeda ka socdo ayaa haweentii ku dhacday waa maxay sababtaas waxay ka timid sababtaas waxay ka timid camaliye ayaa riximkeeda lagu sameeyey camaliya ayaa riximkeeda lagu sameeyey ama riximkeeda meel ka sokeyda camaliye lagu sameeyey marka waxaa ku dhacay sabab waajibiyey dhiiggii inuu iska soconayo oo uu qubanayo dhiiggiina dhiig xayda ma ahan maxaa la qaban doonaa marka waa haween mustaxaabada shabahda laakiin aan mustaxaabo ahayn laba ayaa loo kala qaadayaa labada midda koowaad waxa weeye waxay og tahay inanta tanu inay xaysho inaysan suuragal ahayn bacda camaliya camaliyada waa maxay waa la galay waxaa la soo jirid gooyey oo bilkulliye looga soo bixiyey riximkeedii meesha ilmuhu geli jireen oo dhiigga soo dayn jirtay bilkulliya waa laga soo bixiyey idan marka suuragal maan dhiig inuu yimaado haweeninta noocaasa axkaamulmustaxaaba ku sugnaan maydo dhiiggeeduna dhiiggii mustaxaabada noqon maayo salaada ka tegi mayso soonka ka tegi mayso jameeceeda lama diidayo dhiiggaa ka mayran mayso salaadii way ku waajibaysaa dhiiggaa asagaana inay iska dhaqdo laazim ma ahan ilaa markay salaada dukanaysa maahan markay salaada dukanayso waa dhaqaysaa farjiga maro yar ayay ku aadinaysaa si ay intay taagantahay aan dhiiggu u soo daadanin waa ay weyse qaadanaysaa markay weyse qaadatana salaada waa dukanaysaa umana banaana salaad inay u weyse qaadato waktigeedu inuu gala maahana sidaas ayaa laga qaadanaya adiladii hore waa haweenta riximkeeda la soo bixiyo camaliyo lagu sameeyey oo meeshii dhiigga oo ka imaan jiraba bannaanka la keenay qoryaankii iyo dhiiggiina oo istaagi kari la'yahay haweentaas ayada ah oo sidaa hubsatay dhiiggaa ka da'aya waxaa lagu xambaarayaa ruduubada farjiga oo kale oo dhib ma lahan yacnii wax walba waa cibaadaha way u bannaan yihiin markay salaada dukan rabto waa inay dhiigka dhaqlaa meesha suuf ka aadisaa istaagtaa oo salaada dukataa taas ayaa laga doonayaa midda labaad waxa weeye haweentan camaliya lagu sameeyo waa la qalay dhiiggii dhiig baa iska soconaya mana ay oga in la soo bixiyo riximkeedii warna ma hayso wax ay samaydo way garala aday wax ay xaqiijidana ma lahan dhiiggiina waa soconayaa haweenta noocaasa xukmul mustaxaaba ayay qabtaa waa mustaxaab oo kale oo macnaha mustaxaab oo kale marka la leeyahy waxaa laga wadaa intii maalmood oo xayd xayd laga dhigan xayd baa lagu qadarayaa inta kalena waxay noqonaysaa mustaxaaba oo waxaa loo laabanayaa dumarkan hadda soo marnay arrintooda hadday kala tagaan dhiiggu intuu hayn jiray intii xayd ka ahaan jirta xayd lagu qadaray inta kale istaxaaba laga dhigayaa waa haddii aysan ogeyn in riximkeedii bannaanka lasoo dhigay oo meeshii ilmuhu geli jireen laga soo bixiyey haddaysan ogeyn sidaa weeye marka qof walba oo ay ka so waxadid ka soconaya sida dadka kaadidu ka soconaysoo kale ama farjigooda maalu ka soconaysoo kale iyo wixii lamida waxay u cibaadaysanayaan sida ayagoon wax dhibaato la yidhaha qabin waayo caaisha waxay tidhi gabdhihii saxaabiyaadkay waxaa ka mid ahayd gabar markay dukanaysa labada lugood dhexdooda weel aan u dhigno baaf ah oo isku taagta oo dhiiggu halkaa ku qabto masaajidkana way tegi jirtay salaadana way dukan jirtay dhib walbo haya cibaadaday la imaan jireen rasuulka inta u tagaan bay si dhaba ula hadli jireen dhibkaan baa nahaye maxaanu qabanaayo ohan jireen ayadoo rijaal joogtay ayagoosan joogin labadaba waa weydiin jireen masalada kama aysan gama jirin gabdhaha muslimaadkaa waayo caaishaa tidhi sariirtu kama aysan reebin dumarkii islaamka ahay khaasatan gabadhihii reer ansaareed inay diinta bartaan oy nabiga weydiistaan saasaa laga doonayaa dumarka muslimaadka axkaamta istaxaadada waxaanu soo ogaanay dhiiggu markuu xayd yahay iyo markuu istixaado yahay in farqi u dhaxeeyo xaydka axkaamtiisii way noo soo sugnaato hore ayaan u soo ogaanay haweenta mustaxaadadana axkaamul istaxaada ayaa u sugnaanaysa oo macnaha cibaadada waa loo ogol yahay laakiin mustaxaadada inanta ah oo dhiiggu ka soconayo yani ka soconayo istixaadada waxaa la yidhaha dhiigga dhabarfuranka la yidhaha dhiigga ay u yaqaaniin dumarku dilanka oo iska soconaya oo ay leeyihiin ilmaha dilmo wuu soconaya maanta dhan kaasaa lagu tirinayaa amaa haddii dhiiggu yahay dhicis oo haweentii dhiciday oo dhiiggu sidaa u soconayo dhiigga dhalmada oo imaan noo imaan doona ayaa lagu darayaa haweenta marka mustaxaadada ah oo dhiiggeedu iska soconayo haween daahira ayay la mid tahay farqi ma lahan waxay uga bedelan tahay haweenta daahirka masaa'il yar oo aad u badnayn masalada koowaad waxa weeye haweenta istaxaabada qabta waxaa ku waajibaysa salaad walba inay u weyse qaadato ayadoo loo deliishanayo xadiidkii faatima binta abi xubaysh rasuulku wuxuu ku yidhi inantaas ayadaa sida bukhaari ku sugan uma tawada-ii likulli salaad salaad walba oo aad dukanayso u weyse qaado xadiidkana bukhaari baa qoraya macnuhu waxa weeye salaad walba waktigeeda marka la gaaro yani ka gadaal weyse qaado salaada ayadoon la gaarin ma weyse qaadan kartid waktigeeda marka la gaaro onbaad weyse qaadanaysaa macnaha meesha yaallaa sidaa weeye qubayska inay la timaado salaad walba markay dukanayso waajib kuma ahan maxalkay dhaqaysaa suuf bay ku aadinaysaa waana ay weyse qaadanaysaa macnuhu sidaa weeye waxay kaloo laga doonayaa markay doonaysa inay weyse qaadato yay iska weyse qaadanin dhiigga ha dhaqdo farjiga ha ku aadaysa qirqa ama qibca suuf ah oo dhiigga ka dhuuqda inanta la yidhaha xamna bintu jaxash buu nabigu u sheegay ancatu laki lkursu suuf baan kuu sheegayaa dhiiggow kaa celina isticmaal waxay ku tidhi yaa rasuul allah innahu aktaru min dalik dhiigga kanu dhiig suuf lagu celin karaa ma ahan hadalkii nabiga ku celinaysa u fiirso wuxuu ku yidhi fattakidii fawba mara yeelo suuf inta meesha ku aadisid mara sidii dabagelisa aan u xidho sida matanta oo kale weyn oo adag qaado waxay ku tihi idhagayso yaa rasuul allah aktaru min dalik saad sheegaysa dhiiggaana waa ka badanyay dhiig mare lagu celin kara ma ahan wuxuu rasuulku ku yidhi fatalajami waxaad yeeshaa dhowr xabba hoos guntiyeyso dabagelisii wax samayso wuxuu rasuulka ku tidhi ma dhaci karto dhiiggu wou soconaya marka halkaa waxaad ka garanaysaa inantii in laga doonayo marka ay duka rabta dhiigga ka soconayay maxalkii ha dhaqdo wax dhiigga sii celiyana booska ha ku aadiso hadday suuragal tahay macnaha la doonaya noocaa weeye hadduu dhibayo waa iska dhaafaysaa waxay faadima binti abi xubaysh ku tihi rasuulka sala allahu caleyh wasalam ku tihi yani masalaada ma ka dheeraada markaa maya buu yidhi ijtanib isalaata ayaama taxiidak maalmahaad xaylaysay salaada ka dheeraaw uma iktasilii mayro wa tawada'i laakiin u weesa qaada likulli salaad hadalka nabiga sii dhegayso uma sallii wain qadara damu cala alxasiir salaada duko dhiiguba ha ku soo difdifqo raarka dushiise sidaas ayuu ku yidhi sala allahu alay wasalam axmed iyo ibnu maaja baa qoray ma meel damboo laga laabtaa la arka haddii sidaa lagu yidhi maya cibaadadii si kasta waa loola imaanayaa hablihiina waxaa laga doonayaa inay mawduuca sida xamna uga daba tagtay faadimo bintu abi xubaysh uga daba tagtay saynaba uga daba tagtay uga daba tagaan nabigay la murmeen la niqaasheen dhibkaan baa jireen wixii wax lagu xallila sheeg bay yidhahdeen wax walba nabigu waa bayaaniyey sidaa oo kale asmaa bintu yaziid nabiga way u timid sida loo mayrtoo dhiigga laysaga dhaqo ayay kala hadlaysay nabiga muddo badan sala allahu caleyh wasalam macnahaasu waa macno caama midda kale haweenta mustaxaadada ah ninkeedu inuu jameeca way bannaan tahay sababahaasna waxa weeyaan sidaa raajixa waa noocaa waayo alla waxau yidhi factazilu nisaa fi lmaxiid markay dhiigga xaydka qabaan baa la yidhi bes marka kale waa la jamci karayaa salaada haddii loo ogolaado yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas salaadaa wax walba ka weyn oo jameeciina waa la ogolyahay midda kale dhiigga xaydka iyo dhiigga istixaadada farqi baa udhexeeya dhiigga xaydka waa dam ka yimaada min aqsaa rixmi ilmara riximka haweenta meesha ugu durugsan ayuu ka yimaadaa haddii haweenta lagu jameeco way ku jiranaysaa barabeera imanaya wayna ku xirmaysaa bakteriya waxba ka dhalanaya amaa dhiigga istixaadada oo cudurka ku yimid wuxuu ka yimaadaa min adnaa rixmi ilmara riximka haweenta meesha ugu dhow waxaana la yidhaha xidid magaciisa la yidhaha caadil ayaa furmay dhibkau doonaa ha ku furma xididkaasaa furmay marka dhiiggaasu xirmi maayo dhib ma ka imaanayo broblem dhaaxaana ma lahan amaa inanta dhiigga istixaadada la yidhaha oo dhabarfuranka qabta tabartaa ka dhammaata dhiiggeedaa yaraada dhibaato badan baa soo gaarta dumarka muslimaadkaana in badan buu ku dhacay waktigii nabiga waxaa lagu qadaray dumarka uu ku dhacay toban iyo wax ka badan saddex gabdhood oo kamida inay isla dhasheenna waa la sheegay rabbi imtixaankiisa weeyaan waxaana la tijaabinayaa bal inay dad fiican oo diinta alle ku dadaalayiin iyo in kale marka haddaba waxaan inan walba oo muslimada oon diintan walaala ku nahay u soo jeedinayaa rabbigeed inay ka cabsato oy dhiigga xaaladiisa barato iskana ilaalido say alla u caabudi laheed marka balbanaadkow diyaargarooda oo daa'imkiina ka baqo xagga si dhaba u ilaaliya in badan ayaanu iswarweydiinay kuna celcelinay inaan dhiigga kan warbixin ka soo dhiibno laakiin waxaa mashaakilku ka taagan yahay maalinba maalinta ka dambeeya dadkii waa kasii jaahil noqonayaan mawduuca istixaadada intaas ayaanu uga tagnay waxaana rajaynayaa in la fahmay qaybihiisu intay ahaayeen dhibna uusan lahayn waa fududahay si fudud ayaa nabigu uga jawaabay sala allahu alay wasalam mawduucaan u soo gudubna waa nifaaska iyo xukunkiisa nifaaska waa dhiigga dhalmada nifaaska waxaa la yidhaha dhiig riximka haweenta uu soo daadiyo bisababi alwilaada ilmaha sababtooda markay ilmuhu dhalanayaan ayuu la yimaadaa ama ka gadaal buu yimaadaa ama ilmaha dhalashadooda maalin laba maalmood ka hor ayuu yimaadaa dhiigga ilmaha ka soo horreeya maalin ama laba maalmood oo dhacaankii dhalmada uu la socdo waxaa lagu tiriyaa inuu yahay dhiigga nifaaska oo aan la duka karaynin laakiin dhacaankii dhalmada lagu yaqiin hadduusan la socon ee uu maalmo ka horreeya dhalmada waxaa lagu tirinayaa xayd sida loo badan yahay culammada gabalna damulfasaad ayay ku tiriyeen sidaas ayaa loo kala qaaday marka dhiigga asaga ah yani taqdiir la qadaray oo la leeyahay intaas ka yar ma socon karo lama hayo inta ugu yaraanta badan laxda weeye inta ugu badan culammada qaar waxay sheegeen afartan gabal lixdan gabal toddobaatan kida sheekadaasay daldaleen laakiin sida rasmiga oo daliil saxiixa oo ku sugan yahay waxay dumarku leeyihiin waxaa waktigii yani nabigu joogay sala allahu calay wasalam aan ka fadhiisan jirnay salaada markaan xayd istixaado qabno aan qabno dhiigga nifaaska arbaciina yowma umu salama odhanaysa kunnaa najlis calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam waxaan ka fadhiisan jirnay waktigii nabiga salaada waktiga aan nifaaska qabno afartan beri afartan beri hadduu dhaafo waa istixaada culammada gabal konton bay tihi gabal lixdan bay tihi gabal toddobaatan bay yidhaahdeen waxaasoo dhan xagga noo dhig daliil baa ku soo arooray afartan beri wixii ka badan waa istixaada yani inta ugu yaraanta badan waa laga yaabaa inuu saacad hayo inuu laxdo hayo marka ugu horeeyo canugku dhasho ka gabal nousan imaana waa dhicin kartaa axkaamta nifaaska axkaamta xaydkay lamid tahay sawaan bisawa waa jinjin intii ka xaaraan tahay gabadha xaydka qabta ayaa ka xaaraan ah midda dhiigga nifaaska qabta waa islaami labadooda dhinac walbaba allaahuma masaa'il yar bay ku kala bedelan yihiin masaa'ilkay ku kala bedelan yihiin waxaa ka mid a haweentu hadday dhasho aya iyadoo uur leed bay dhashay iyadoo uur ayaa la fara mithaal way dhashay markay dhashay ciddadeedii way dhammaatay oo sida xaydkoo kale la odhan maayo inta dhiigu ka go-ayo ciddadii bay ku jirtaa ciddadeedii waxay ku dhammaatay dhaliday ilmaha dhal ay dhashay taas waa mid oo taas waa lagu gartay waa masalaay ku kala bedelan yihiin masalada kale waxa weeye dhiigga xaydka waa lagu qaangaaraa dhiigga nifaaska qaangaar kuma xasilo maxaa yeelay maba suuro gasho haweentu inay ilma caloosha ku qaado ayadoon dhiig xayd ka imaanba oon dhiigga xaydka waktigiisa gaarin sidaa darteed qaangaarka inantu wuxuu ku xasilaa dhiigga xaydku inuu yimaado dhiigga xaydkuna dhiigka dhalmada waa ka horeeya dhalma ilaa dhiigga dhalmadu in ilma la dhalo u baahan yahay ilma dhaliddana waxaa kasii horeeya inantu inay xayd iyo qaangaar iyo waxaa gaarto noocaa weeye midda kale dhiigga xaydka haddii uu go-o ee uu inanta ku soo laabto mar kale haddana isla xaydkii baa la odhanayaa mithaala dhiig baa ku dhacay inanta bisha kowdeeda ilaa saddexda ayuu hayay sideed beri ka gadaalbuu ku soo laabta waa xaydkii baa la leeyahay amaa dhiigga nifaaska mar hadduu go-o ee uu ka dhammaado inanta ogaato inuu ka go-ay hadduu muddo ka gadaal dhiig kala soo laabto waa nifaaskii la odhan maayo oo asaga way u dhammaatay lama odhanayo waa nifaaska waa dhiiggii nifaaska soo laabtay afartan beri ayaa ugu badan intuu hayo inanta muslimaddaa waxaa waajib ku ah dhiiggu hadduu ka go-o yani nifaaska ah inay salaada dukato oy soomto hadday uwood u leedahay amaa inta dhiiggaasu hayo waxaa ka xaaraan ah wax alla waxay ka xaaraan ahaa haweenta xaa'idada ah oo xaydka qabta ayaa ka xaaraana afartan beri ka galaana dhiig la yidhaha nifaas ma jiro marka dhiiggii wuxuu uga go-ay maalintii ugu horaysay salaadii waa inay hore ka bilowdaa soonka haddaysan karin ma soomaydo ilaa ilmaha dartooda inay u afurtaaba loo ogolaa oo way ka bedelan tahay fattaqullaha mastadactum ayuu aan alla yidhi subxaana wa tacaala rabbi sidaa ayuu leeyahay yani fattaqullaha mastadactum intaad kartaan rabbi ka baqda haddaysan awood walayn ma samaynayso dhiigga xaydka la yidhaahdo sidiisa ahaan waxuu soo daahiraa mar kastaba yacni inanta uga yimaadaa dhib la-aan waa dhiig dabci ahaan loogu talagalay asagu markuu yimaado inay xanuunsato waa laga yaabaa laakiin asalka uu asagu ku imaanaya waa caafimaad amaa dhiigga nifaaska asaga waxa keena waa ilmaha sababtooda waa kala bedelayihin marka labadooda noocyadaasay ku kala tegsan yihiin inanta dhiigga xaydka markuu ka yimaado way jirataa isbeddel badan baa ku dhacaya khaasatan dumarka sida silca iyo saxariirta loo gudo oy hooyooyinkii dhalay iyo aabbayaalkii dhalay ku cayaareen oo sidii fircoon u isticmaalaan ilaahay waa ka amaalmari doonaa kuwii wax guda iyo kuwa wax dhalay oo sida xun yeelaya dhiigga way ku xanuunsadaan dhib badan baa naga soo gaara salaadooda iyo cibaadadooduna halis bayba ku jirtaa sida meelaha gabal ay culammadu ka sheegeen waxaa kaloo la ysku hayaa haweenta haddii dhiiggu ka go-o afartankii beri ayadoon gaarin ninkeedu ma ugu tegi karaa jameec mase waa mamnuuc waxaa la sheegay cuhmaan ibnu abilcaas inuu yidhi afartan beri ka hor haddii dhiiggu ka go-o haweenta inaan loo tegin ayaa fiican waayo way xanuunsanaysaa waa xanuunsanaysaa waa gooni laakiin diin ahaan mas'aladu xaaraan ma aha amaa ayadii baa xanuunsanayso ayadii baa dhibaataysan mawduuc gaara wey laakiin diin ahaan mas'aladu xaaraan ma aha waayo dhiiggaas inuu jooga ayaa lagu xiray hadduu go-ana way u dhammaatay arrintaas ayadaa marka dhiigga nifaasku asagu waa sahlan yahay arrinkiisu intaabuu la eg yahay inta uu ku hayn kara maalin laba maalmood bay noqon kartaa laakiin waxa ugu badan ba afartan beri ah markuu kaa dhammaado waqtigu raba ha dhammaadee afartan beri gudahood ama ka yare cibaadadii hore ka bilow soonka maana inta kalena sidooda uwa soonka haddaad ku dhibaatoonaysa isaga waa lagaa sugayaa laakiin inta kale waa inaad wadaa salaadii cibaadaadkii waajibaadkii khalaas la imaad taas ayaa laga doonaya inanta muslimadda waxaad maqlaysaa afartankii bay ku jirtaa weli alla ma dukanayso ma soomayso ayadoo wixii oo dhan yeeli karta dhiig kama soconayo maxaa dhahay weli afartankii bay ku jirtaa oo in kala qabto mar hore qalashay sadax kuugu dhaceen ma rabbiga ka baqatay subxaana wa tacala waa qariib arrintaas waxaa ku wanaagsan marka dumarku inay arrintaa ka fiirsadaan mawduuca asagana intaabaan uga gudbay haddaba ma bannaan tahay haweenta muslimadda ah inay dhiigga xaydka daawo laysaga celiyo isticmaasho oo laysaga reebo ama dhiigga xaydka daawo soo jiida ama waxyaalo ilmaha looga hortago sideed ahaan masalada tan waxaa ka jira hadal aad u fara badan inay haweentu isticmaasho daawo dhiigga xaydka lagu joojinayo masalada ayada ah dumarku in badan bay doondooneen waxaa ka jawaabay axmed binu xambal raximahullah oo asagoo a'immadii madaahibta ka mid a kitaabka la yidhaha muqni ibnu qudaama waxuu soo qoray in uu axmed binu xambal yidhi inanta muslimaddaa daawo lagu joojiyo dhiigga way isticmaali kartaa haddii la xaqiirsado inaan daawadaasu dhib u geysanayn ilmaheeda iyo caafimaadkeeda waxaana arrintaasu ku dhicin kartaa bisha ramadaanka oo kale inay istiraahdo si aan bishu kaaga gala go-in daawo cun dib ha kaaga dhace ama xajka ay ku jirto culammadu marka way banneeyeen masaladaa imaam axmed baana raggii ka jawaabay ragga ugu waaweyn ka mid a laba shardi ayay ku xidheen shardiga koowaad waxa weeye an laa yashar darara calayha waa inaan ayada dusheeda aysan looga baqan amaysan ka baqan dhibaato hadday nafsadeeda daawadu dhibayso ma bannaana inay isticmaasho waayo alla wuxuu yidhi walaa tulquu biaydiikum ilaa tahalluka nafsadiinna halaag iyo dhib ha ku ridinina daawadaas ayada ah oo maanta la isticmaalo waxaan aad ugala niqaasnayn ragga dadka adigu dhakhaatiirta ah in badan ayagu sameeya ama isticaano dadka siiya waxaa la ogyahay dumarka la siiyo daawada dhiigga lagu joojiyo sida ay u badan tahay weliba daawada muddada dambe ay reer galbeedka iyo reer barigu sameeyaan oo ay leeyihiin dhiig baa looga hortagaa waxay gabadha ku keentaa laba arrimood arrinka koowaad muddo yar ka gadaal dhabar furan baa ku dhaca oo dhiiggeedoo dhan baa bannaanka ku qubta waa mid midda labaad ilmaheeda ayaa dhib soo gaara hormoonka inanta ayaa baaba'a arrintaas waa lasoo xageejiyey daawooyinka gabal sidaa ma ahan bay leeyihin haddii la helo bal ha la raadiyo laakiin ilaahay hadda daawooyin lahalay la helay oo dad lagu dawaynayey ama dumarka dhiigga uu ku xirmo oo aad ugu xanuunsado la siiyo waxaa la caddeeyey inay dhibkaa la yimaadeen rabbina waxuu yidhi nafsadiinna halaag iyo tahluka ha ku ridinina waxuu kaloo allah yidhi subxaanahu wa tacaala walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima nafsadiinna ha dilinina maxaa yeelay alla wuxuu ahaaday mid adinka idiin naxariista naftiinna dhib ha u keeninina in la dhibo lama ogolo oo mashaakil laga shaqeeyo midda kale waxaa la doonayaa marka ay iyadu iska celinaysa daawada oo daawada isticmaalaysa dhiigga inay joojiyo la doonayo hadday haweentaasu haween la furay ay tahay oo ciddo tirsanaysa intay ciddo tirsanaysana ninka ayada furay oo masruufayo waa ina u ogolaado ilaa in dhiiggii waktigiisu dheeraado oo ciddadu dib u dhacdo lama ogola waa inuu ogol yahay ilaa isaga duusan raalli ka ahayn oo waktigii dhiigga inuu yimaado loo barto oo kadib dhaco daawada isticmaasha darteed dulmiga meesha ka imaanaya sidaa darteed looma ogola rabbi ha laga bogo subxaana wa tacaala gabdhihii bacdama ay ku xanuunsadeen khaasatan dumarka soomaalida bacdama ay gabdhahooda yaryarka ay aada ugu jiradeen dhiigga kale waxay ku dadaaleen inay daawooyin cunaan laakiin daawooyinkii cirib xumo ayay dib ka keeneen ha la xaqiijiyo daawada la cunayo inaysan dhib u keeni karin caafimaadka iyo inanta hormoonkeeda ilmaha waa ilmagaleenka amase ilma xambaaraha makaanka ah iyo ilmaha sida uu makaankaas u gaabilayo inaysan dhib u keeni karin hadday dhib u keeni karto oy ugxaanta inanta ee ku jirta kalxamaha ay dili karto amay hormoonka kulaylka loogu talagalay baabi'in karto daawadaa in la cunaa xaaraam weeye mana bannaana daawada lagu soo jiidaya xaydkoo la ysaga keenayana haddaan cibaado alla looga hortagayn ninkeeduna ogolyay culammada bar baa ogolaatay calaa kulli xaal ilmaha marka inanta laga joojinayo haddii inantu ay ilmihii ku dhibaatootay in ilmaha loo kala durjiyo culammada barbaa ogolaatay ayagoo u daliishanaya xadiidka ku sugan saxiixa oy saxaabadu dumarkooda jameici jireen oo marka biyuhu ka soo baxayaan ay bannaanka ku daadi jireen sayse ilma u qaadin oo marka dhib ka imaanayo taas ayay ogolaadeen amaa ilmihii markii caloosha galan in lasoo tuuro lama ogola markii ruux ku samaysmo haddii aan ruux ku samaysmin caafimaadkooda caafimaadka hooyada uu qilqiil galo taasoo mawduuc ay culimmada bar ogol yihiin weeye calaa kullin dadka muslimiinta waxaa laga doonaa rabbi inay ka baqaan waxaana muddada dambe bilaabatay afar canu ka badan lama koy kariyo ilmahan iska joojinaya daawa qaadanaya waxaa ka dhacday amaakin ka mida afrikada iyo yurubta nin baa haween afar xanugu dhashay midna saddex xanug waxay ka soo saareen ilmagaleenka oo dhan ilaahay